weerarkan oo ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa waxaa lagu soo qaaday jagboynt ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose jagboyntigan oo ku yaalla agaarka boosteejyada baabuurta deegaanka cumar beere ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ku dhintay qof shacab ah oo mootoolaha iyadoo sidoo kalena halkaasi laga kaxaystay qaar ka mid ah askartii dowladda ee halkaa ku sugnaa inkastoo aan war rasmi ah loo haynin in askarta la kaxaystay haddana saraakiisha maamulka degmada afgooye oo aan la xidhiirnay ayaan taleefoonadeena ka jawaabin waxaana lagu soo waramayaa in qofkii shacabka ah lagu duugay gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ma jirto wax war oo ka soo baxay maamulka degmada afgooye iyo weliba kan taliska booliiska degmada afgooye oo ku aadan weerarkii ka dhacay jagboyntiga ku yaala degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dadka ku dhaqan degmada afgooye ayaa muddooyinkanba hadal hayay weeraradan ku dhafoo ka dhaqaaqa ah oo xarakada al-shabaab ka soo qaadaya jagboyntiyada ciidamada dowladda ay kaga sugan yihiin degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose si kastaba aatee maan markii ugu horreysay oo weer lagu soo qaado jagboyntigan iyadoo sidoo kalena kol hore sidan oo kale weer loogu soo qaaday ciidamana halkaasi lagu dilay kuwankana lala kaxaystay maxamed xuseen cusmaan maada raadiyaha dalsan shabeellaha hoose